waxaan rabaa dhinaca amniga inaan wax yar ka idhaahdo marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa ama ka tacsiyeynayaa dhibaatadii maanta ka dhacday magaalada gaalkacyo oo ah runtii dhibaato aad iyo aad u foolxun dhibaato dhammaanteen aan ka wada naxnay ahayd aad iyo aadaan runtii oga xumahay dadkii ku dhintayna waa u tacsiyeynaya iyo ehladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen aadaan oga xunnahay haddaan nahay maamulka gelmudug iyo dowlad goboleedka gelmudug dhacdadaas foosha xun ee meesha ka dhacday runtii dhammaan cid kasta oo arrintaas ay nala qusaysay xiriirro ayaan la samaynay dhammaantoodna runtii wadahadal ayaa noo socdo waxaana rajaynayaa arrintaa ayadaa in wax wanaagsan ay ka yimaadaan insha allahu tacaala waxaan rabaa dadka reer gelmudug inaan u sheego in la isdejiyo in maaragtay runtii aysan carada iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo midkiga aysan naga tambadin ayaan rabaa inaan usoo jeediyo wax kastoo dhaco xal baa laga gaaraa wax kastoo dhacana maaragtay waa waa waa la xallin karaa saas baan rabaa insha allahu tacala reer gelmudug inaan usoo jeediyo aad waxaan oga xunnahay in mas-uuliyiinta kala duwan ee puntland maalin walba ay hadlaan ee gelmudug dadkeeda iyo ciidankeeda ay ku sheegaan inay yihiin shabaab gelmudug iyo shabaab waxa ay kala yihiin iyo waxay isku yihiin waa la ogyahay